ina haada almadkuura midkaan la soo xusay oo warkii ku saabsanaa nabiyullaahi ciise lahuwa midkaas la soo xusay alqasasu waa reedraac reedraacaasoo alxaqu ee xaqa wamaa min ilaahin ilaah kale ma jiro ila allaahu ilaahay maahan waina allaha ilaahayna lahuwa alcasiizu allihii qaaliga weeye oo wax ka hor iman kara aysan jirin alxakiimu allihii xikmada badnaa weeye oo shay walba meesha munaasibka u ah dejinaya aayadahani waxay ku saabsan yihiin oo weli inoo socda nabiyullaahi ciise arrimihii ku saabsanaa ayaa ilaahi subxaanahu watacaala weli inoo sheegi ina haada almadkuura midkan lasoo xusay oo min amri ciisa ah kan lasoo xusay oo arrinka ciise ku saabsana waa laga soo bilaabo qoyskii uu ka soo jeeday nabiyullaahi ciise ilaa laga soo bilaabay ayeeyadiisii xanna ilaa haddana la soo gaaray hooyadiisii maryama ilaa dhalashadiisii intaas lahuwa midkaa lasoo xusay alqasasu raadraaca raadraacaasoo alxaqu ee xaqa macnaha waxaa weeye qasasku waa masder fulaanun qasa asara fulaanin halkaasaa laga keenay fulaanun hebel qasa wuxuu raad raacay asara fulaanin hebel raadkiisii raacraac ku sameeyey hebel raadkiisii ayuu raacraac ku sameeyey fulaanun qasa asara fulaanin hebelaa hebel kale raadraac ku sameeyey qasasan raad raacid alqasas marka waa masder oo ka yimid fulaanun qasa asara fulaan hebeluu raadraac ku sameeyey macnaha waxaa weye ulajeedada laga leeyahay nabiyullaahi ciise si fiican ayaa raadraac loogu sameeyey waxaa laga soo bilaabay ayeeyadii isaga ayeeyadii hooyadii dhashay ee xanna ayaa laga soo bilaabay ayeeyadii xilligaas ay oorka isku aragtay oo markaa ilaahay subxaanahu watacaala ay ugu nadartay waxaan oorka ku jira inay ilaahay dartii subxaanahu watacaala ay masjidka ugu xorayn doonto oo mid ilaahay caabudo masjidkaa isaga jira ay ku nadrayso halkaas ayaa laga soo bilaabay raadraaca lagu sameeyey marka nabiyullaahi ciise raadraacaas lasoo sheegay alxaqu isaga xaq ah waxyaalahan kale nasaara iyo yahuud ay sheegahayaan waa baatilkooda baatil wey waxa nasaara iyo yahuud ay sheegahayaan macnaha waxyaalahan yahuudda iyagu ay leeyihiin si sharciga kuma uusan dhalan nasaarana ay leeyihiin waa ibnullah waa wiilka ilaahay ay leeyihiin waa wax baatil ah raadraac markaad rabtid waa sidan qur-aanku u sheegay qisadii nabi nabiyullaahi ciise markaad doonayso inaad raacraac ku samaysid kan wey midka xaqa ah wamaa min ilaahin ilaah kale ma jiro ila allahu ilaahay maahan waxyaalahan ay sheegayaanoo ay leeyihiin ciisa ibnullah almasiix ibnullah ay leeyihiin nabiyullaahi ciise waa wiil ilaah ay leeyihiin qaar ay leeyihiin isagaaba ilaahaba waxaas waxba kama jiraan ilaahay unbaa ilaah run ah oo koonkan isagu maamula oo isaga la caabudaa wain allaha ilaahayna lahuwa alcasiizu alla qaaliga weye oon laga hor iman karin alxakiim alla xikmad badan oo shay walba meesha munaasib ku ah ayuu dejiya fainta wallow hadday sii jeestaan oo xaqaas iyo reerraacaas ay yahuud iyo nasaara ay rumayn waayaan fa ina allaha ilaahay caliiman alla ku cilmi badan wey bilmufsidiin mufsidiinta ilahay waa ku cilmi badan isagaa ogko wax xisaabinayo fainta wallow haddii ay sii jeestaan nasaaradii iyo yahuudi oo raadraacan xaqa ah ay ka sii jeestaan fa ina allaha ilaahay caliiman alla ku cilmi badan wey bilmufsidiina kuwa ardada fasaadinaya ilaahay mid ku cilmi badan wey macnaha waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna leeyahay nimankan ahlu kitaabka ah ee yahuud iyo nasaaro haddii raadraacaas xaqa ah ay ka sii jeestaan oo nasaaraduna ay macnaha ka hari waayaan waxyaalahan ay leeyihiin ciisa ibnullah yahuudduna ay ka hari waayaan waxyaalahan ay leeyihiin nabiyullaahi ciise sharci kuma dhalan ay leeyihiin waxaas hadday ka hari waayaan oo xaqan ka sii jeestaan fa ina allaha caliimun bilmufsidiin ilaahay waa la socdaa ka baxayaan waad gaabsiisay ka gaabso marka ilaahay wuu og yahay wuu la socdaa fasaadka ay hayaan maxaa yeelay ardadan waxay ku hagaagtaa in ilaahay la caabudo ilaahay amarkiisa la qaato ilaahay laga dambeeyo taasaa ardada ku hagaagi kartaa qofkii marka caqiide khaldan wata oo yahuud iyo nasaara shaqadooda ay wataan wada oo macsiyo ardadan ku baahinaya wuxuu ka dhigan yahay ruux ardadii fasaadkeedii ka shaqaynaya ilahayna waa ogay isagaana qabanayo kadi adag qul ku dheh nabiy llaahi maxamed sala allahu wasalam calayh yaa ahla lkitaabi kitaabka ahalkiisiiyow tacaalow kaalay ilaa kelimatin kelimo xaggeeda u kaalay kelimadaasoo sawaa-in siman baynanaa dhexdeenna iyo wa baynakum dhexdiina ku siman wahiya kelimadaasi an laa nacbuda inaanan caabudin ila allah ilahay maahan ruux kale aanan caabudin oo walaa nushrika aanan la wadaajin bihi ilaahay shay-an shay aanan ilaahay la wadaajin oo walaa yatakida bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaalo uusan ka samaysan min duuni illahi ilaahay sokadiisa rabbiyaalo uusan ka samaysan fa in tawallow hadday xaqaa kasii jeestaan faquuluu dhaha muuminiintii haddii aad tihiin ishhaduu adinku ka markhaati kaca bianna anagu muslimuun muslimiin inaan nahay oo dhinacaas aan u dhacnay markhaati ka ahaan qul ku dheh nabiy llaahi maxamed sala allahu wasalam calayh yaa ahla lkitaabi kitaabka ahalkiisiiyow macnaha nimankan waxay sheegtaan kitaab inay wataan oo tawraad iyo injiil ay iyagu ku dhaqmaan mana ku dhaqmaana way ka been sheegaan oo inta badan wayba taxriifiyeenba kutubtii iyaga lagu soo dejiyey laakiin magaca yaa ahlalkitaabi iyagaa lagu yaxyaxgelina macnaa nimankay isku xishoodeen macnaha kitaab ahalkiisaad sheeganaysiin tawxiidkiina ma ogolidin waxyaalo kalaad sheegaysaan adigoo kitaab wata oo kitaabkii aan ahalkiisii nahay dhahaya ayaa haddana waxaad leedihiin ciisa ibnullah waa wiil ilahay war kitaabkii qorahay waxaas yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiiyo tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelime xaggeeda u kaalaya kelimadaasoo sawaain siman baynanaa dhexdeenna iyo wa baynakum dhexdiina ku siman wahiyo kelimadaas waxawey an laa nacbuda inaanan caabudin ila allah ilahi maca halkaas kelimo waxawey makhluuqaadkoo dhan ayaa laga rabaa hadday yahuud tahay hadday nasaaro tahay hadday muslimiin tahay kelimadaas khalqiga oo dhan ay ka dhexaysaa waa ku simanta oo walaa nushrika aanaan la wadaajin bihi ilaahay shay-an waxba aanaan la wadaajin haas bal horta nala qira marka hore bal marka hore horta ilaahay oon inaan caabudno taaqira keligii oo waxyaalahan aada sheegaysaanoo takliifkaaba saddex ilaahaa jirta iyo nabiyullaahi ciisa ilaaha iyo cuseyra wiil ilaaha iyo waxaas inta ka soo hartaan ilaahay si dhaba u caabuda haddii marka ilaahay yahuudda iyo nasaaradu ay qiraan oo si dhaba ilaahay ay u caabudaan taas waxay ku khasbee inay nabiyullahi maxamedna rumeeyaan sala allahu wasalam calayh ma ogola marka si dhaba inay ilaahay u rumeeyaan ma ogola maxaa yeele si dhaba qofku hadduu ilaahay u rumeeyo wuxuu ku khasban yahay nabiyullahi maxamedna inuu rumeeyo sala allahu wasalam calayh maxaa yeele nabiyullahi maxamed ayaa soo dirsaday nabiyullaahi maxamed ilaahay isagaa soo dirsaday haddii marka rasuulkii uu soo dirsaday qofku uu beeney- beeniyo wuxuu ka dhigan yahay isagoo ilaahay beeniyo kale oo walaa nushrika anaan la wadaajin bihi ilaahay shay-an waxba oo walaa yatakida bacdunaa qaarkeen bacdan qarka qaarka kale arbaaban rabbiyaalo uusan ka samaysan min duuni illahi ilahay sukadiisa oo macnaha waxyaalahan ciise aad leedihiin waa ilaahay kuwanina ay leeyihiin yahuudu cuseyr waa wiil ilaahay ay leeyihiin iyo waxyaalaha aad iska daaya oo ka hara fa in tawallow hadday kasii jeestaan xaqa aad u sheegtay faquuluu ku dhaha muslimiinta haddaad tihiin ishhaduu ka markhaati kaca ahlul kitaabkiyo bianna anagu muslimuun inaan kullay xaqaas haddaad diideen ogaada markhaatina ka ahaada inagu inaan baatilkiina aanan ku jirin dad muslimiin oo hoggaansamay oo ilaahay isu dhiibay inaan nahay taa ka markhaati kacwo yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiiyo lima maxaybaad tuxaajuuna aada ugu murmaysaan fii ibraahiima fii shani ibraahiima nebi ibraahim shanigiisa maxaad ugu murmaysaan walxaal maa unzilat itawraatu walinjiilu tawraat iyo injiilba aan la soo dejin ilaa min bacdihi nebi ibraahim gadaashiisa maahane mid kaleba aan la soo dejin afalaa tacqiluuna warsow caqli ma lihidin oo dad wax garanaya oo waaweyn soo ma tiideen macnaha aayadan waxaa lagu radin waxyaalaha ay aaminsanaayeen yahuud iyo nasaara suuraddan waxay u badan tahay waxay u badan tahay shanigeeda dhan ay ka sheekeyn yahuud iyo nasaara caqaa'idkoodii inay baabi'iso yahuud iyo nasaara waxyaalahay aaminsan yihiin oo dhan ayay la dagaalama suuradda marka aayaddan waxay ka hadli nimankan yahuud iyo nasaara iyagu waxay leeyihiin nabiyullaahi ibraahim annaguuba naga tirsanaa annaga ayuu naga tirsanaa yahuudna waxay leedahay nebi ibraahim wuxuu ahaa yahuudi nasraanana waxay leedahay نبي الله إبراهيم وحوها نصراني وها وحاط ذات الكاهي شيئا ومدى يو آخرين عيان قلبوا يتلجيدين عيان وحانا تاكو خلفين هذا لغا يبو دعاية فاخيان معناه النبي عليه الصلاة والسلام ayaa isaga waxaa lala soo diray diintii nebi ibraahim wuxuuna ka mid yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam aabayaasha uu ku adkirsado nabiyullahi ibraahim uu galaa nabigana calayhi salaatu wasalaam marka nimankan yahuud iyo nasaara waxay leeyihiin nabiyullahi ibraahim diintiisii aan ku socdaa maxaad u leedahay nebi ibraahim yahuudii buu ahaa yahuudi saas yidhahda nasraana waxay leedahay nabiyullahi ibraahim wuxuu ahaa nasraaniyuu ahaa saasay leeyihin ilahay marka ayadan uga hadlay subxaanah يا أهل الكتاب كتاب أهل كيسيو لما محيبات حاجون على أمر ميسان في شأن إبراهيم في إبراهيم في شأن إبراهيم نبي إبراهيم أرن كيس محاول أمر ميسان حاجين كيسيو ما بقى سوق قارن والحال ما أنزلت التوراة والإنجيل توراة الإنجيل بأهل سود جن إلا من بعده نبي إبراهيم قداش اسمعان معناها سيدة قفكم هو يهودي كل نغلا سيدة إنكو أتشيغان إسان يهودي وحقفكم كل نغلا إنه التوراة خاطف وسيدة إنكو ليبين maxaa nasraanada lagu noqdaa nasaari wuxuu qofku ku noqon karaa inuu injiil raaco ee kutubtan way ka dambeeyeen nabi ibraahim marka kutubtan way ka dambeeyeen nabiyullaahi ibraahim marka yahuudnimada iyo nasaarinimaduba nabi ibraahim gadaashiisay timid marka nebi ibraahim intaasoo kun oo sano laga joogo ayaad leedihiin yahuudigu ahaa nasraanigu ahaa see ku noqon kara yahuudi nasaara wayba ka dambeeyeen nabiyullahi ibraahim wixii yahuud lagu noqon lahaa oo nasaaro lagu noqon lahaa waa tawraad iyo injiil tawraad iyo injiilna wayba ka dambeeyeen banad ibraahim afalaa tacqiluun wasoo caqli malihidin warnimo wax garanayo waa weyn sooma teedin kitaab hadda la soo dejiyey ayaad waxaad leedihiin nebi ibraahim ayaa haysan jiray oo yahuudiyu kitaabkaas ku ahaa nebi ibraahim aa haysan jiray oo nasaariyu ku ahaa ayaad leedihin haddana kitaabkan la soo dejiyey haa haa baraarugeed antum adinku هؤلاء كون آياتهم هذا سحوي وحرف تنبيه حرف تنبيه وبراروجين ها براروجين أنتم أذنكم هؤلاء كون آياتهم تسويت هاجنتي حاججت مواد مرنتين فيما شيء تحديث أكون مرنتين شيء أصول لكم أذنك به شيء علم علم أذنك وسبحانه واحد علم كل يدين وأتكم مرنتين فلما محيبة تحاجون أذنكم رميسان فيما شيء تحديث محاضكم رميسان shaygaas oo lakum laysa uusan ahaanin lakum idinka bihi shaygaas cilman wax cilmiya uusan idinkugu ahaan wallahu ilaahay aa yaclamu og ambiyadaas waxay ahaayeen iyo xaqu meesha uu ku jiro wa antum idinkuna laa taclamuun kuwa wax ogmatihiin haa baraaruge antum idinku haa ulaa'i kuwana tihin waxaanu ka dhignay mubtaday khabar antum mubtadan ka dhignay haa ulaa'ina khabaranu ka dhignay ismu ishaarada noocaas oo kale ah af carabiga noocaas marka ismu ishaarada lala imaanayo lagu khabraayo waxaa loo isticmaalaa nooc istinzaa jees jees oo kale loo isticmaalaa macnaha waa adigoo yidhaaho oo kale warwa kana waa adigan soo taagan adigoo qof yidhaah oo kale maxaa tahay waa adigan soo taagan anta adigu haada kanaa tahay kanaa tahay soo taagan macnaha waxaa loo isticmaalaa qofka marka la qiimo ridaayo oo wax qiimaa loo yeelay haa baraaruge antum idinku haa ulaa'i kuwanaatiin wixiinanaatiin soo taagan xaajajtum waad muranteen fii maa shay dhexdiisaad ku muranteen shaygaasoo lakum idinka uu idin sugnaaday bihi shaygaas cilmun uu idinkugu sugnaaday wax horta cilmi aad ku leedihiin iyo wax kutubtiisii aad haysataan ood soo gaarteen ku murma waadba ku murantaan kaas fa kaas waxaa weeye kitaabka tawraad way ku murmaan tawraad waxaas ma qoraayo iyo waxaas waa qori iyo way ku murmaan maxaa way haystaan kitaabka iyagaana akhriya injiilkiina way ku murmaano injiilka markii la yidhaha nabiyullaahi maxamed uu qoraa sala allahu wasalam caleyh oo nebi maxameda ku qoran way murmaayo ma qoraa yidhi xaggee laga heli ilaahana sheegay inuu qoraayo yajiduunahu maktuuban cindahum fi tawraati walinjiil ee iyagaa ka masaxay oo ka taxaysiiyey marka waxaad cilmi u leedihiin oo kutubtan gacanta aad ku haysaan waad ku muranteen ee falima maxaybaad tuxaajuuna aad ugu murmaysaan fii maa shay maxaad ugu murmaysaan shaygaasoo lalaysa uusan ahaanin lakum idinka uusan idin ahaanin bihi shaygaas cilma wax cilmiga uusan idinkugu ahaan waa nebi ibraahim arrinkiisa nebi ibraahim sooma adnaan gaarin kitaabkii nebi ibraahim lagu soo dejiyena ma haysaan weligiina ma adnaan aqriyin mana adnaan arkin maxaa magad idin ahaa wey nabiyullaahi ibraahim inaad ka hadashaan nabiyullahi ibraahim inaad ka hadashaan maba aha nabiyullahi ibraahim waxaad uga hadli kartaan kitaabkan qur-aanku siduu uga hadlay inaad qaadataan kitaabka qur-aanku siduu uga hadlay nabiyullahi ibraahim inaad qaadataan laakiin tawraad iyo injiil nebi ibraahim wayba ka dambeeyeen taa kama hadli kartaan wallahu ilaahay yaa yaclamu og nebi ibraahim xaalkiisu wuxuu ahaa iyo meesha xaqu jiro wa antum idinkuna laa taclamuuna kuwo wax og ma tihidin maa kaana ibraahiimu nabiyullaahi ibraahim ma ahayn yahuudiya yahuudi mid loo nisbeeyey ma ahayn walaa nasraaniya nasraani mid loo nisbeeyana ma ahayn walaakin kaana wuxuu ahaa nabiyullaahi ibraahim xaniifan mid ka soo leexday oo diimaha baatilka ah oo dhan ka leexday oo ah musliman mid hogaansamay oo ahaa oo ilaahay isu dhiibay wamaa kaana ma ahayn nabiyullaahi ibraahim min almushrikiina mushrikiintana ka mid maahay macnaha waxaa weeye waxaa aayaddan ridin nimankan yahuudda waxay dhihi jireen nabiyullaahi ibraahim inagoo naga tirsanya nasraana waxay dhihi jireen nabiyullaahi ibraahim inagoo naga tirsanya saasay nasaaradana tiraan ilaahay marka subxaanahu watacaala hadalkoodii iyo xujadoodii ayuu ilaahay aayaddan ku baabi'iyey maa kaana ibraahiimu nebi ibraahim ma ahan yahuudiya waa been wey waa aflagaada waxaad ka sheegaysaa maxaa yeelay yahuudnimada nabiyullahi ibraahim gadaashiisayba dhalatay yahuudnimada la sheegaayo nabiyullahi ibraahim gadaashiisa ayayba timidba diinta yahuudnimada walaa nasraaniyana ma ahayn nasaarana ma ahayn nabiyullahi ibraahim maxaa yeelay nasaaradu nabiyullahi ibraahim wayba ka dambaysay waa wax gadaashiisa dhashay walaakin kaana wuxuu ahaa nabiyullahi ibraahim xaniifan mid leexday uu ahaa waxaas baatilka ah oo dhan diimaha baatilka ah oo dhan mid ka leexday oo musliman ah mid hogaansamay oo ilaahay isu dhiibay ayuu ahaa marka nabiyullahi ibraahim haddaad rabtiin warkiisii ilaahay aa idiin sheegaya subxaanahu watacaala wuxuu ahaa qof muslima ee toosan ee haddaad rabtiin waddadiisa inaad raacdaan hogaansama oo isdhiiba isdhiiba ilaahay isu dhiiba muslim uu ahayo wamaa kaana nabiyullahi ibraahim min almushrikiina mushrikiinta mid ka mida ma ahayn macnaha waxaa weeye saddex qolo ayaa nabigana kasoo horjeeday sala allahu wasalam calayh yahuudda iyo nasaarada iyo mushrikiinta saddexdiiba marka aayaddan way diidan saddexdiiba aayaddan way radisay waxay leeyihi nabiyullahi ibraahim horta yahuudi ma ahayn nasaarana kuma uusan jirin oo kamid ma ahayn mushrikiintan kuwan asnaamta caabudana iyaguna waddadooda ma uusan ku socan wuxuu ahaa nabi ilaahay u go-ay oo nabi ilaahay u hogaansamay marka saddexdiinaba haddaad doonaysaa nabi ibraahim inaad raacdaan waddadiisii nabiyullaahi maxamed raaca wey sala allahu wasalam calayh waddadii nabi ibraahim nabiyullaahi maxamedaa ku taagan sala allahu wasalam calayh raacaw ina awla naasi dadka midka ugu habboonaashada badan biibraahiima nabi ibraahim ugu habboonaashada badan laladiina waa kuwii ittabacuuhu raacay nabi ibraahim iyo wahaada kan ayaa ugu habboonaasho badan kaasoo annabiyo ee nabiga ah iyo waladiina kuwii aamanu alla rumeeyo wallaahu ilaahay weliyu lmu'miniina mu'miniinta mid arrinkooda tawaliyo ina ula naasi dadka midka ugu habboonaashada badan biibraahiima nebi ibraahim ugu habboonaasho badan laladiina waa kuwii ittabacuuhu raacay nebi ibraahim iyo wahaada kan kaasoo annabiyu nabiga ah iyo waladiina kuwii aamanu alla rumeeyo macnaha waxaa weeye nabiyullaahi ibraahim yahuudina ma ahayn ayaa aayaddii hore ilaahay kusoo sheegay subxaanahu watacaala nasaarana ma ahayn mushrikiinna kamid ma ahayn wuxuu ahaa nebi isdhiibay oo ilaahay u hogaansamuu ahaa marka ilaahay wuxuu aayaddan ku sheegi nabiyullaahi ibraahim yaa sheegan kara hor in waddadiisii uu ku taagan yahay nebi ibraahim saddex qolaa sheegan karta saddex qolo ayaa sheegan karta nabiyullaahi ibraahim inay waddadiisii iyo dariiqiisii ay ku socdaan saddexdaas qolo waxaa weeye laladiina kuwii itabacuuhu isaga raacay waa kuwa raacay maxaa loola jeedaa kuwii xilligiisa noolaa oo rumeeyey oo dariiqiisii iyo waddadii uu ku socday raacay kuwaas way sheegan karaa nebi ibraahim waa kuwii xilligiisii joogay oo diintiisii raacay kaas waa koob way sheegan karaan iyo wahaada nebiy nabigaan oo nabigana looga jeedo sala allahu wasalam calayh taasna wuu sheegan karaa nabiyullaahi ibraahim isku waddaan nahay isku dariiqaan ku soconnaa wuu dhihi karaa nabigeenuna sala allahu wasalam calayh kan saddexaadoo sheegan kara nabiyullaahi ibraahim waxaa weeye iyo waladiina aamanuu oo dadka mu'miniinta loola jeedo annagana loola jeedo annaga dadka mu'miniintana loo kala jeedo saddexdaasaa sheegan karta nebi ibraahim saddexdaas ayaa sheegan karta waa kuwii raacay oo xilligiisa joogay oo rumeeyey iyo nabigana maxameda sala allahu wasalam calayhi iyo muminiintao dhan saddexdaasaa ku xaqi oo ku habboonaansho badan oo dhihi kara waddadii nabi ibraahiman ku joognaa marka adinka saddexdiiba midna ma tihiin saddexdiiba midna ma tihiin marka kuma habboonihin gaalaadna tihiin nabiyullahi ibraahimna ma sheegan kartaan saddexdaasaa sheegan kartaa nabiyullahi ibraahim wallahu ilaahina weliy lmuuminiina muuminiinta weli mid u ah weeyo arrinkooda tawelinaya waxaa iyaga macnaha meeshaas wallahu weliy lmuminiin loo leeyahay oo iyaga macnaha meesha ugu jirta ilaahay adinka weli idinma aha ilaahay weli adinka idinma aha arrinkiina ma tawalinaayo cadaabu ilaahay idin diyaariyey adinka cadaab ayuu idin diyaariyey macnaha kuwa ilaahay arrinkooda si naxariisle uu ku tawalinaayo oo uu u naxariisanaayo waa mu'miniinta adinkuna ma tiidin ee ogaada wadda daa'ifatun halkana waxaa ka bilaabanaya waxyaalihii macnaha dasaa'istii ay samayn jireen ahlu kitaabka iyo khiyaanooyinka mu'miniinta ay u geystaan ayaa aayaddan ka bilaabanaysa wadda daa'ifatun jamaaca waxay jeclaatay jamaacadaasoo min ahlilkitaabi ahlulkitaabka ka mid a low yudiluunakum inay idin lumiyaan saasayba jecel yihiin walxaal ayay sidaa jeclaadeen maa yudiluna aysan luminaynin ilaa anfusahum nafafyaalkooda maahane wax kale aysan luminayn wamaa yashcuruuna mana dareensana inay naftooda uun luminaayaan oo qof kale aysan dhibaato u geysanayn ma dareensana wadda daa'ifatun jamaaca waxay jeclaadeen jamaacadaasoo min ahlilkitaabi ahlulkitaabka ka mida low yudiluunakum lowdana masteriya masteriya wey oo markaas waxaa meesha lagu dhalaalin mafcuulkii wadda wadda daa'ifatu min ahli lkitaab waxay jeclaadeen tadliilakum saasay ka dhiganta masterkaashaa meesha ku jira tadliilakum lumintiinay jeclaadeen inay idin lumiyaan walxaal ayay jeclaadeen inay idin lumiyaan maa yudiluuna aysan luminaynin ilaa anfusahum nafafyaalkooda macan macnaha ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta uga digi nimankan ahlulkitaabka ah hadday xumaantooda iyo gaalnimadooda ay ku sinnaan lahaayeen waxbay ahaan lahayen waxbay ahaan lahaayeen gaalnimadoodii iyo xumaantoodii intay soo dhaafeen reer waxayba taagan yihiin adinkii idin soo faragashadaan oo ay doonaan inay idin lumiyaan saasay qalbiga ka jecelyihin hadday kufrigooda iyo gaalnimadooda iskaga gaabsan lahaayeen waxbayba ahaan lahayd xumaantadu iyaga unbay khaas ku ahaan lahayd laakiin waxayba jecel yihiinba xumaantadii inay baahiyaan inay baahiyaan ayay jecel yihiin oo dadkii xumaantadii ay ku faafiyaan oo dadka dhan wada gaaloobo saasay jeclaan rabaan walxaal maa yudiluuna ilaa anfusahum markaas ay sidaas jecel yihiinna naftooda unbay dhibaato u geysanayan oy luminayan maxaa yeele qofka hadduu lumsan yahay oo isagu shan qofood ama toban qofood uu sii lumiyo isagii lumidii uu lumsanaa waa u gooni cadaabkeeda iyo dembigeeda tobanka qofood oo u marin habaabiyana waa u gooni dembi gooniyuu ka heli marka waxaa weye luminta ay dadka luminayaan iyagay berri kusoo noqon naftooda cadaabkeeda iyo dembigeeda iyo dhibaatadii ka yimaada waa wax iyaga kusoo noqonayo dib uga soo noqonayo oo markaas isku dembi ma aha qofkii asagu inta lumay laakiin qof kale aan lumin iyo qofkii asagoo lunsan boqolaal sii lumiyey isku dembi ma aha kan boqolaalka sii lumiyaa daran oo cadaab daran marka nimankan waxaa laleeyahay luminta dadka ay luminayaan iyaga unbay kusoo laaban naftooda iyaga unbay naftooda kusoo laaban ay halaagi wamaa yashcuruuna mana dareensana sidaas ma dareensana sidaas inay arrinku yahay ma dareensana nimanka yaa ahlakitaabi kitaabka ahalkiisiiyo lima maxaygaa takfuruuna biaayaati illaahi aayaadka ilaahay aada ugu kufrayaysaan walxaal antum idinku tashaduuna aada qiraysaan annahaa xaqun aayaadka ilahi inay xaq tahan aada qarsantiisa yaa ahlakitaabi kitaabka ahalkiisiiyo lima maxaygaa takfuruuna biaayaati illaahi aayaadka ilahi aada ugu kufrayaysaan walxaal antum idinku tashaduuna aada qiraysaan annahaa xaqun inay xaq tahan aada qiraysaan macnaha waxaa weye nimankan ahlulkitaabka ah way yaqaanaan diintan islaamku inay xaq tahay diintan islaamka inay xaq tahay way ogyihiin kuwooda culimada kuwooda culimada ah way ogyihiin diintan islaamku inay xaq tahay nabigeenu inuu xaq yahay sala allahu wasalam calayhi way ogyihiin ee waxyaalaha u diidaya xoogaa lacag ay ku qaataan iyo madaxtinimadooda ilaashadaan iyo xaasidnimo iyo waxyaalaha ku kalifaya culimada culimada yahuudda iyo nasaarada way ogyihiin kuwa umiyiinta ayagu waxba kalama og beenaa loo sheegay beentii diin u qaatay laakiin culimmadu way og yihiin waxa ilaahay uu la hadlay marka subxaanahu watacaala waa culimmadii yahuudda war nimankii kitaabka gacanta ku hayow maxaad aayaadka ilaahay ugu kufriyaysaan adinkoo haddana qirsan inay xaq tahay waad ogtihiin xaq inay arrinkan yihiin waa iska baxantiin waa dembi kale isagu dembi kale wey maxaa qofku isku dembi maaha qofku hadduu lumo laakiin wixii uusan cilmi u lahayn iyo qofkii cilmi leh haddana lumay waa khatar welidaa qofka caalimka waxaa la yidhaahaa oo diinta aqoonta u leh hadduu lumo waa ka dembi badan yahay qofka jaahilka ah waana ka cadaab daran waana ka cadaab kululyahay hadduu lumo maxaa yeele isagu wuxuu ilaahay ku caasinaa calaa cilmin isagu ah calaa cilmin wa calaa basiiratin wa calaa xujatin daahira isagu ah si cad ayuu ilahay macnaha ugu horiyey qofka caalimka ah laakiin jaahilkan waxaa laga yaabaa inuusan waxba ka wala ogeyn ama dembigan dhibaatada macnaha uu leeyahay inuusan sidaa u dhalaysanayn laakiin qofkii diinta xambaarsanaa hadduu ilaahay ku caasiyo isagu khatartiisu leeyahy nimankan marka ahlu kitaabka sidaasaa ilaahay macnaha ugu canaantuu leeyahay wa antum tashhaduun annahaa xaqun marka waxaa laleeyahay aayaddii hore aayaddii hore waxay soo tiri wamaa yashcuruun ma dareensaa aayadana waxaa lagu khatimay wa antum tashaduun waad ogtiin waad qarsantiin aayaadkuni xaq tii hore waxaa la yidhi nimankan naftooda uun bay luminayaan mana dareensanaayo aayaddan labaadna waxay tusinay nimanku niman wax og inay yihiin maxaa labada aayadood soo isdhiibi maayaan marka macnaa culimmadu waxay ku xalliyaan mufasiriinta waxay leeyihin labada aayadood isma diidanoo wamaa yashcuruunadaas macnaha nimankaana way og yihiin inay dadka luminayaan lumintaas iyaga inay dhibaato u keenayaan way og yihiin laakiin ogaalkoodii kuma aysan camal falin saasaa loo yidhi wamaa yashcuruuna ma daraysan macnaa qofka hadduu cilmi leeyahay lakiin cilmigiisa uusan ku dhaqmin waa la dhihi karaa jaahila maani cilmiga haddaad leedahay waa inuu ku intifaacdo oo uu ilaahay kugu hanuuniyo oo macnaha wanaagga uu kugu hanuuniyo xumaatadana uu kaa celiyo haddii marka qofkii caalimka ahay oo markaas macnaha cilmiga uusan ku dhaqmaynin waa la dhihi karaa waxba kala og qofaan wax ogeynaad lama taalayay markaas hali cilmigii intifaaciisii inuu naafic noqdo cilmigiisu uu anfaco oo xumaatada uu tusiyo markaa wanaaggana intuu tusiyo midda wanaaggaa uu raaco xumaatadana uu ka leexay saas yahay marka qofka caalimka hadduusan cilmigiisa ku dhaqmayn waxba ma ogidin laga tago waa la dhihi karaa wamaa yashcuruuna saasaa lagu marka waxay kala ogyihin mala caalim baa noqdan tanna waxay ka hadli waa arkan tashaduna waad qarsantihiinoo cilmigu waad leedihin laakiin waadnan ku dhaqmayn waad ka qarsantihiin aayaadka xaqiyi laakiin ma ku dhaqmaysaan yaa ahla lkitaabi kitaabka ahalkiisiiyo lima maxay baa talbisuuna aad u qasaysaan alxaqa xaqa bilbaatili baatilka maxaad ugu qasaysaan wataktumuuna alxaqa xaqa maxaad u qarinaysaan walxaal antum adinku taclamuuna aad ogtihiin annahu huwa alxaqu isaga un inuu xaqi aad ogtihiin yaa ahla lkitaabi kitaabka ahalkiisiiyo lima maxay baa talbisuuna aad u qasaysaan alxaqa xaqi bilbaatili baatil maxaad ugu qasaysaan macnaha nimankan xaq iyo baatila isku wada isku dhex qaseen xaq iyo baatil macnaha waxay isugu qasaayaan meeshan kitaabkoodii tawraad iyo injiil wixii ku saabsanaay nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam calayhi way ka bedeleen way taxriifiyeen waxyaalihii aan ku saabsanayn nabiyullahi maxamed sala allahu wasalam calayhi oo iska ahaa oon hala cibaadaysto ixsaanka ha lagu dadaalo dulmiga ha la iska daayo waxyaalahaas sidoodii u baaqi yeelay wixii markaas ku saabsan arrimaha nabigeena calayhi salaatu wasalaam way bedbedeleen marka kitaabkii wuxuu soo bixi marka kitaab xaq iyo baatil labadaba xambaarsan saasuu soo baxa dhinacna wuu ka toosan yahayo kama aysan bedelin dhinacna way ku cayaareen oo baatil ku xambaarsan yahay saasuu soo bixi war maxaad sidaas kutubta u yeelaysaan kutubta maxaad sidaa u yeelaysaan ood uga cayaaraysaan kutubta maxaa yeele qofkii markuu tawraad aqli is yidhaaho xaqna wuu ku arkaa baatilna wuu ku arkaa marka qofkii kitaabkii wuxuu noqona kitaab aan lagu kalsoonaan karin oo aan la ictimaadi karin u noqon wataktumuuna alxaqa xaqa maxaad u qarinaysaan walxaal antum taclamuuna aad ogtihiin annahu alxaqu inuu xaq yahana waad ogtihiin taasaa ka daran waa niman culimaha tii oo wax ogooy waqaala daa'ifatun jamaaca waxay tiri jamaacadaasoo min ahli lkitaabi kitaabka ahlkiisa ka mid a aaminuu rumeeya biladii kii rumeeya unzila huwa ladiiga la dejiyey cala aladiina kuwii dushooda lagu soo dejiyey aamanuu rumeeyeen wajha nahaari maalinta awalkeeda rumeeya wakfuruu aakhira wa aakhira nahaari maalinta aakhirkeedana ku kufriya lacallahum likay yarjicuuna say dib uga soo laabtaan diintooda muslimiinta macnaha meeshan waxaa looga hadlay shirqooladii ahlukitaabka shirqooladii ahlukitaabka meeshan looga hadlay nimanku waxay ahaayeen niman aada u shirqool badan oo mar walbaba sida islaamkan u burburin lahaayeen ay ka shaqayn jireen meel kasta hala gasho meel kasta ha la gasho waa khiyaano weyn wey khiyaanada ay sameeyeen وقال طائفة جماعة وحي تري جماعة من أهل الكتاب كتاب أهل في سكملة آمنوا رمية في الذي كي رمية أنزل هو الذي قال الدجيل على الذين كوي بشوا للوسو الدجيل آمنوا رمية وجه النهار مالنت أول كذا رمية واكفروا آخره مالنت آخر كذا نكو كفرية لعلهم لكي يرجعون سنون سيد دبك صلى الله عليه وسلم معناها وحي ليدين nimankii culimada ahay oo tawraadka iyo injiilka gacanta ku hayay ayaa macnaha dhexdoodii ka tashanay waxay leeyihiin waxaad samaysaan muminiintu waxay wataan rumeey waxay muminiintu wataan rumeey oo waxaad dhahdaan yahuudnimadii iyo nasaaradii waa ka soo baxnay adinkaan idin raacsan nahay saas dhaha marka salaxaasoo dhan la jooga duhurkaasoo dhan la jooga galabtii marka gabalku sii dhici rabo tallaab waan ogaanay dhe waxaan inay baatil haddan fahanay waxaan inay baatil illah dadkii ha shakiyaan marka dadkii ha shakiyaan oo ha dhahaan war nimankii kutubta hore aqoonta u lahan oo tawreedii injiil culimadii taqiinay ayaa arrinkan islaamka intay soo galeen ilaa waa niman aqoon leh ay arkeen islaamku inay baatil markaasi dib uga laabtay marka inagu kutub hore lama socono iyagaa kutubtii hore akriyey taarikhii hore iyagaa ka warqaba wayna arkeen islaamka way soo galeen kabacdina waa anfici waaye way ka laabteen maadaama ay u arkeen inuusan xaq ahayn saas ay u arkeen waa khiyaano weyn wey khiyaano weyn wey marka nidaamkaasay sameeye way samey jireen nimanka culimada waaweyn oo magac kule yahuudda iyo nasaarada waxay samaynayaan meelaha wacdiyada nabigu uu ku hayo sala allahu wasalam calayh ayay soo xaadirayaan soo buuxinayaan subax hore waadiyada nabiga caleyhi salaatu wasalaam ay soo buuxinayaan waxay iska dhigayaan inay kasoo laabteen diintooda markii la weydiiyo ladaa war meeshan ma iman jirin maxaa idinku dhaca meeshan ma iman jirin maya diinteena waan kasoo baxnay diintanan xagga u aragnay yiri hadhow galabtii markii la gaaro way laabanayaan haddan ogaanay wixii ay baatil yihiin waan ogaanay oo islaamka waxaan u malaynay macnaha tawraad iyo injiil wixii ay sheegeen inuu islaamka yahaan u malaynay ilaa kan ma ahay haddan ogaanay haddaan ogaanay dadkii marka wax magaradka ahaa way shakinayaan war culimadii waaweyneed ayaa diintan xaqiiqadeeda ogaatay inaysan rasmi ahayn ay ogaatay markaasay culimadii ka laabteen diinta waa khayaano muslimiinta ay ku anfici jireen walaa tu'minuu ha rumaynina walaa tu'minuu ha rumaynina oo macnaa laa tusadiquu fii iimaanikum ay ka wadaan walaa tu'minuu ha rumaynina iimaankiina ha uga run sheeginina an yu'taa axadun ilaa liman ilaa liman qof maahane iimaankiina hauga run sheeginina qofkaas oo tabica diinakum diinkiina raacay qof diinkiina raacay maahane qof kale iimaankiina hauga run sheeginina an yu'taa axadun axad in la siiyey hauga run sheeginina jumladan muctarido wey qulinahuda waa muctarido jumlo soo kala dhex gashay wey macnaha walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum iyo an yu'taa ay soo kala dhex gashay walaa tu'minuu ha rumaynina oo iimaankiina ha uga run sheeginina ilaa liman qof maahane qofkaas oo tabica diinakum diinkiina raacay an yu'taa axadan axad in la siiyey ha uga run sheeginina mudaarican bimacna almaadi wey mila maa shay oo kale in la siiyey ha uga run sheeginina shaygaas oo uutiitum adinka laydin siiyey aw yuxaajuukum ama muslimiintu inay idinka xujo badinayaan qof ha uga run sheeginina cinda rabbikum rabbigiin agtiisa ay idinkaga xujo badinayaan saas ayay dhihi jireen yahuud qul ku dhe marka nabiyullahi maxamedo sala allahu wasalam calayhi ina alhudaa hanuunku hudallah waa hanuunka ilaahay weligiin khiyaanada hanuunku waa hanuunkii alleh qul dheh ina alfadla fadligu biyadi illaahi ilaahay gacantiisu ahaaday yu'tiihi fadligaas ilaahay man qofuu siiyaa mankaasoo yashaau ilaahay uu doonaayo maxaa yeele wallahu ilaahay waasicun alla fadligiisa uu ballaaran yahay wey caliiman alla cilmi badan oo qofka wax fasaadinaya khiyaanada wata ilahay uu kala ogyahay walaa tu'minuun ha rumaynina bimacnaa laa tusadiquu fii iimaanikum iimaankiina ha uga run sheeginina ayuu la jeedaa ilaa liman qof maahane qofkaasoo tabica diinakum diinkiina raacay an yu'taa ha uga run sheeginina an yushaada waxaa ku camalfalaya mastarka meesha laga dhalaalinaayo ficilkaas walaa tu'minu ayaa ku camalfalaya welidaa jumladan way soo kala dhex gashay caamilkii waa jumlatu muctaridatun bayna alcaamili waalmacmuul caamilkii macmuulkii jumla soo kala dhex gashay walaa tu'minuu ha uga run sheeginina ilaa liman qof maahane qofkaasoo tabica diinakum diinkiina raacay أن يؤتى إلا السيئي أو غير شيئنا أحد أحد إلا السيئي مثل ما شيء أو خلق أحد السيئي أو غير شيئنا شيء أصل يتيت وليك الذي السيئي أو يحاجوكم أما المسلمين تقول إذا كنت أيام أحدنا هو غير شيئنا عند ربكم ربيين أفتي سيدك فجبران صفدا اركض جواب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه إن الهدى هنونك هدى الله وهنونك وهنونك إلهي إلهي الوطن اركض هدانا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه إن الفضل فضله بيد الله إلهي بعنتي سوى عليه يد إلهي كجرى فضله يؤتيه فضلك إلهي من قفه سيا قفك سيشاوي دونه محايا والله إلهي واسعنا الله فضله سبحانه الله عليه عليم الله علم فرون وخيانة كلا شرقاء كلا وشرقاء في يهود كمس آيات هر وحيه يهود إلى كتليان يا نصارى أو إلهين معناها قلن كبراء حمين دين الإسلام قلن كتنبنا أن كبحنا في مسلمين الشك يوقع أيو شكيا أو إسلام رمحيتا علماء الدين تويتالله خيانة تنوى شرقاء الله غادر أيجي يا مركز الله هذا الآية وحيليه war diintiinan ruux aan si dhaba u raacsanayn runta u sheegin diinta yahuudnimada iyo nasaaranimada ruux aan si ruux u aaminsanayn arrimaha annaga noogaarka ah hawgar u sheegna oo maxay tahay arrimaha noogaarka ah waxaad inaad u sheegaynin in macnaha qof la siiyey waxa adinka laydin siiyo kale oo adinka waxaa laydin siiyo kitaab kitaab xaqa ayaad haysateen towraad iyo injiilow waxaa laydin siiya nabi ambiyaa laydin soo diray xaqa sida nabiyullaahi ciisa iyo nabiyullaahi muuse oo kale marka kitaabna waad haysatiin nabi xaqana waad haysatiin labadaasoo kale in qof la siiyey oon adinka ahayn ha u sheegneen oo ha dhihnina muslimiinta nabiga macnaha ay la siiyey waa nabi xaqa sidii nabi ciise uu xaq u ahaay oo kale sidii nabi muuse uu xaq u ahaay ayaa nabi maxamedna xaq u yahay ha dhihnaa kitaabka towraad iyo injiil sida ay u yihiin kutub xaqa oo xagga ilaahay uga soo degtay siday u yihiin oo kale ayaa qur-aankuna sidaasoo kale uu xagga ilaahay uga yimid hadhihnina waxaa laydin siiyoo kale in la siiye muslimiinta ha u sheegin noqon yaad u sheegi kartaan arrinkaas arrinkaas waxaad u sheegi kartaan ilaa liman tabica diinakum qof diintiina raacay bis u sheega macnaa diinta qof ku dhegani ka wadan waa culimada diinta ku adag oo sirta uga wada إلا منكم يكسويهين نبي الله محمد إنه حقيه صلى الله عليه وسلم عليه قرآنك إنه حقيه ويكسويهين وحوي سرتها صلى الله عليه وسلم سرتها صلى الله عليه وسلم ولماذا الدين ترعصا بس ولماذا الدين ترعصا هو يهود نماذا كلك دقن نصارى نماذا كلك دقن انت ليس نضافل ليس نضافل هذه لكن عامل حتى عندنا نرعصا الله عليه وسلم واللي كتابك أنا يسموك أي قرآن كل بدي أي واحد نبي الله عيسى سيدو حق يهيا نبي الله محمد لو حق يهيا صلى الله عليه وسلم عليه عاملها تبقى خاص من علم الله اسمه من محمد يسكتب شوان القرآن مدك المسلمين حتى هو شيء يقولون مسلمين هذي أمن كاس مغلان ويكسي لغا يدينك ويكسي لغا مكا أرمها السر عن القرآن إنك موقع السن ساتي لي قلبي كتاب تحريفين جرت وحالي مكا نبينا عليه الصلاة والسلام الجواب نمك سلاحة قدامة الشيخور في وراء الجواب waxaad ku tidhaahaan war hanuunku waa hanuunka ilaahay shirqool kastood samaysaan khiyaano kastood isku daydaan ummadda ilaahay uu u qoray ay hanuunaan waa hanuunayo islaamkan waa gelay weligii waktiga kaga waanaagay waxaas waxaas baatilka ah maalinta gelinkeeda waawaaye gelinka dambe haddana kufriya iyo dadka xaqaa'iqa jira ha u sheeginina iyo weligii wada ilaahay hanuunkan wata adinku dadka ma hanuunisaan adinku dadka ma hanuunisaan waxaad kale u sheegtaa layidhi nabiyullahi maxamed sala allahu wasalam calayh fadligu ilaahay yaddiisuu ku jira qofka uu rabana ilaahay wasiiya fadliga macnaha waxaa laga wadaa waa hanuunka hanuunka ilaaha bixiya rabbiya bixiya subxaana wa tacaala qofkuu doonana ilaahay siiya kuwan aad waxaad ka qarqaminaysaan oo xaqaa'iqaas aad ka qarqaminaysaan ayaa ilaahay soo haruurin kara maxaa ilaahay fadligiisu waa ballaaran yahay cilmiga ilaahayna waa ballaaran yahay oo qofkii hanuunka astaahila iyo qofkaan istaahilin ilaha ka warqabo subxaana wa tacaala weligii waran waxaad sheegaysaa yaktasu ilaahay wuu khaas yeelaa biraxmatihi raxmadiisa man qof ayuu ilaahay ku khaas yeelaa mankaasoo yashaa uu doonaayo maxaa yeele wallahu ilaahay dulfadli fadli allih u saaxiib wey fadligaas oo alcadiim wey yaktasu ilaahay wuu gaar yeelaa biraxmatihi raxmadiisa man qofka ku gaar yeelaa qofkaas yashaa uu doonaayo macnaha waxaa lala hadlay yahuud iyo nasaarada waxaa laleeyahay weligiin khiyaanooyinkaas haddaad wadiin ilaahay qofkuu doono maxmadiisa hanuunkaa uu ku gaariyey qofku rabu ilaahay hanuunin maxaa ilaahay fadligiisa waa ballaaranay ummadoo dhan ilaahay uu hanuunin karaa subxaanahu watacaala waxaan aad khiyaanaynaysaan oo sharqoolla aad wadaan ilaahay intuu baabi'iyo ummadda dhan hanuunin kara ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كمن ذل أيا كمل من كاسو إن تأمنه من كهداء آمنتد بقين دار مال وين أستاذك آمنتد يؤديه قدناية تندار كاس إليك حقا قدناية ومنهم أهل الكتاب كمن كمل من كاسو إن تأمنه من كهداء آمنتد بدينار هل شرين هداك آمنتد لا يؤديه شرين كاس أن قدنين إليك حقا أن قدنين ilaa maa mudadii maahay dumta calayhi mankaas korkiisa aad ku daa'in tahay qaa'iman mid taagan aad ku daa'in ilaa maa mudadii maahay dumta aad daa'in tahay qaa'iman mid dul taagan calayhi mankaa korkiisana taagan qaa'imantan ku tacallujinayn dalika almadkuuru midkaa lasoo xusay oo khiyaanada iyo ammaano darrida ah biannahum bisababi annahum nimankan ahlulkitaabka ah qaaluu inay yidhaaheen sababkeedii wey laysa calayna annaga dusheenna ma ahaanin fil ummiyiina ummiyiinta dhexdooda sabiilu wadda aniga annaga korkeena ma ahaanin fayaquuluuna waxayna dhahaan cala allahi ilaahay dushiisa ay alkadiba been ku dhahaan walxaal ayay beentaana ilaahay ka sheegaan hum ayagu yaclamuun ay ogsoon yihiin inay arrinkaasu been yihiin aayadda macnaha waxay ka hadleen aayadihii hore waxay ka soo hadleen yahuud iyo nasaaro khiyaano diineed ayaa ilaahay kusoo tilmaamay subxaana wa tacaala in badan khiyaano xagga diinta diimaha inay khiyaanayaan oo macnaha kutubtii gacanta ay ku hayeen inay khiyaano ku sameeyeen oo diintii ay khiyaanayeen ayaa ilaahay kusoo tilmaamay subxaana watacaala halkanna waxaa la sheegay aayaddan ay ka hadli khiyaano maaliyad haddana xagga maaliyadda iyo xoolaha inay haddana khiyaanaan marka macnaha qofka waxba uma dhimanaba hadduu diintii khiyaaneeyey xoolihiina uu khiyaaneeyey wax u dhiman qofkaasi laga sugaayo wanaagga ma jira waa khiyaano adduunya haddana oo maaliyaddii ay khiyaanahayeen wamin ahlilkitaabi ahlulkitaabka man duula ka mid a mankaasoo inta amanu haddaad aamintid biqindaarin maal weyn oo aada u badan haddaad ku aamintid yu-addihi qindaarkaas ilayka xagga ugu gudanaan macnaha nimanka isku mid maahow kuwo ahlulkitaabka waxaa ku jira xoolo fara badan haddaad u dhiibtid khiyaano diineed hala hayo hadduu doono laakiin maaliyaddii ku siinaya jira anaa qofka waxaa dhici karta isagoo gaala inuusan haddana xaalahaayo kaa khiyaan oo aad u dhiibatay uu ku siiyo ayaa dhici karta marka nimankan ahlukitaabka waxaa ka mid ah ruux oo waxaad u dhiibto aan kaa khayaanayno waxaad u dhiibto ma kaa khayaanaayo oo sidii aad ugu dhiibatay ayaa ugu iman xoolo fara badan haddaad u dhiibto wa minhum waxaa ka mid ah ahlukitaabka man duuna ka mid a mankaasoo in ta'manhu haddaad aaminto bidinaarin hal dinaar waa hal shilin oo dahaba lacag dahaba wey xilligaa hore socon jirta waa hal shilin oo dahaba dahabuu ka samaysan yahay dinaar halkaa shilin haddaad ku aaminto laa yu-addihi dinaarkaas idinka xaggaaga u gudan mid waxaa ka mid ah ahlulkitaabka shilin haddaad u dhiibato ma wax la khiyaano leeyahay shilin oo qof dhani cirdigiisa iyo sharafkiisa uu macnaha u baabi'iyo miyuu leeyahay shilinkaas haddaad u dhiibato ma ku siinaayo ilaa maa muddadii maahan dinta aad ku daa'in tahay qaa'iman mi taagan calayhi markaa dushiisa taagan inaadan ka dhaqaaqin oo saa u waardiiso maahan haddaad wax yar laba tilaabo qaato qiimo dhiimanu ku leeyahay xagee kugu arkay xagee kugu arkay shilinkaaga ma arkin maba ku aqaano kuli adiga saas wey kuwa ku dhaqmaayaa jira ahlukitaabkii qaarna macnaha khiyaano diineeday sameeyeen laakiin maaliyaddii waa ku rooyi wixii loo amaansadaa lagu imaanay kuwana waxa weye khiyaano diineed iyo kuwo maaliyad ay isku darteen kuwo maaliyad ay isku darteen maxaa ku kallifay marka kuwan khaa'iniinta waxa ku kallifay ayuu ilaahay sheegi subxaana dalika almadkuur markaa lasoo sheegoyo min alkhiyaanati ah khiyaanada xagga maaliyadda biannahum bisababi annahum ahlukitaabku qaaluu inay yidhahdeen sababkeedii wey laysa calayna dusheenna ma ahaanin fi lummiyiina ummiyiinta dhexdooda dusheenna kama ahaanin sabiilun wax wada ah waxaa ku kalifa waxay leeyihiin war nimankaan ummiyiinta ah ummiyiin waxay ka wadaan wixii iyaga kasoo horjeeda oo yahuud iyo nasaare aan ahayn wixii yahuud iyo nasaare aan ahayn ummiyiinay u yaqaan maxay ummiyiin waxay ugu tilmaamayaan waxay leeyihiin waxba kama garanayaan kutubtii hore la soo dejiyey tawraad iyo injiil cilmi uma laha dadka annaga un baa cilmiga tawraad iyo injiil hayna kutubtii hore annaga gacanta ku hayna wixii annaga naga soo haray waa ummiyiin xama kala oga marka waxay leeyihiin dadka annaga naga soo haray oo ummiyiinta ah wax wadda ah oo annaga ay nagu leeyihiin dusheena ma jirto waddo macnaha aan maalkooda ku xifdino oo maalkooda aan ku siino oo nagu leeyihiin ma lahaw maxaa yeelay nimankan waa niman hadlaysanay leeyihin ummiyiintu maadaama yahuud iyo nasaaro aysan ahayn maalkooda in la dhaco waaba xalaal waaba xalaal maalkooda in la dhaco saas ay leeyihin maxaa yeele annagu waxaan nahay shacabka ilaahay oo mukhtaarka ah ayaan nahay dadkii ahluljannahi ayaan nahay lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan oo nasaara ayaan nahay ahlujanna nahay annagu shacabka ilaahay oo uu doortay aan nahay waxaan kale umiyiinta ah coladoa iska dhici karna mana ku dambaabayno haddaan dhacno kuma dambaabayno maxaa yeelay almaalu maalullah ay dhihi jiray maalka ilaahay iskale wa naxnu shacbullahi almukhtaar annaguna shacabka ilaahay yaa almaalu maalullahi wa naxnu shacbullahi almukhtaar maalka u ilaahay yaa annaguna shacabka ilaahay uu doortayaan oo ummadaha dhan uu ka doorto marka wixii macnaha maaliyad gacan ku hayn annagaa xaqul maaliyad maadaama annagu shacabka ilaahay u doortay anna maaliyad annagaa xaqul waxa kale oo maaliyadda ay xaqa ku hayaan gacanta ay ku hayaan dadka kale xoolaha xaq uma laha waan ka dhici karnaa waan khiyaanan karnaa xaqna uma laha dadka kale maaliyad inay hayaan saasay dhihi jireen waxay dhihi jireen naxnu abnaaullahi wa axibaau waxaan banahay kuwii ilaahay jeclaa wiilashii ilaahay yaan nahay caruurta ilaahay yaan nahay kuwii ilaahay axbaabtiisa yaan nahay maalkuna ilaaha iskale maalkana ilaaha iskale abnaaullahi yaana axibaauhu yaana kuwa ilaahay jeclaa maalkana ilaaha leh annagana macnaha shacabka ilaahay doorto axbaabtiisa yaa nahay marka cidna waa xaq badan nooga jirto dadka kale xaq wale marka saasaa ku kala tuulaya alla subxaana watacala waxaasay aaminsan yihin wayaquuluuna waxay dhahaan cala allah ilahay dushiisa halkeeda beenay ku dhaha ilahay ka been sheegaayana waxay leeyihin annagu noo jecel yahay ilahay dadka dadka inagu noo jecel yahay waddadiisa annagaa ku taagan walxaal ayay ilaahay beentaas ku leeyihiin kuma iyaguna yaclamuun ay ogsoon yihiin arrinkaas inay been yihiin bala bala ka aal warkaas aad leedihiin iska daayo oo warkaas ah laysa calayna fi lummihiina sabiilu oo wixii adaga naga soo haray xoolahooda waa noo xalaal aad leedihiin war warkaa kalaal iska daayo man qof qofkaas oo oofaa oofiyey bicahdihi cahdillaahi ilaahay ballankiisii qofkii oofiyey oo wataqaa ilaahay ka cabsaday fa huwa midkaas ayaa fa huwa midkaas ayaa yujaaziihi allaahu ilaahay uu abaalmarin oo wayuxibuhu ilaahay uu jecliyo kaasuu ilaahay abaalmarin oo uu jecliyo maxaa yeele fain allaha ilaahay yuxibu lmuttaqiina muttaqiintuu jecel yahay kaasaana muttaqiyow balaa ka aala warkaas aad leedihiin oo laysa calayna filumihina sabiilu man qof qofkaasoo oofaa oofiya bicahdihi cahdillahi damiirkaas waxaan u celinay ilaahay bicahdihi cahdillahi ballanka ilaahay qofkii oofiya fallaahu ilaahay yaa yujaaziihi qofkaas u abaalgudaaya oo wayuxibuhu jecel ilaahay u abaalgudaaya jecel qofkaas ballanka ilahay ka soo baxa man oofaa bicahdihi cahdillahi qofkii oofiyey oo wataqaa alla ka cabsaday haddana wataqaa alla ka cabsaday fallaahu yujaaziihi wayuxibu qofkaas ballanka ilaahay ka soo baxay ilaahayna ka cabsaday ilaahay abaalgudaaya wayuxibuhu ilaahay yaana jecel qofkaas fain allaha ilahi maxaa yeelay yuxibu lmuttaqiina ilahay muttaqiinta ma jeclo muttaqiintu ilahay jecel macnaha waxaa la yidhi balaadan waxay radinay hadalkii ahlu kitaabku ay dhahdeen xoolaha dadkao dhan way noo banaan inaan iska cunno oo iska khayaano maxaa yeelay xoolaha ilaahay iska leh annaguna waxaan nahay dadka ilaahay doortay ilahay marka arrinkaas wuu ku diiday subxaanahu watacaala waana ku radiyey warkaa daaya warkaas daaya warka toosan waa warka soo socda qofkii ilaahay ballankiisii oofiyey ballanka ilahay waxaa loola jeedaa waa ballankii ilaahay kutubta towraad iyo injiil uu kula qabtay in ilaahay la rumeeyo rasuulkiisana la rumeeyo sala allahu wasalam caleyh ballankaas ilaahay qofkii ka soo baxa oo haddana ilaahay ka baqa oo ilaahay ka cabsada kaas way ninkuu ilaahay jeceliy taasaana xataa maalka gacan kuhayntiisa xaq u leh arrintiina dabagediseen wey ninku ma dabagediseen qofkii ballanka ilaahay ka soo baxa ilahayna ka cabsada kaas way gacan kuhaynta maaliyadda asaga xaq u leh inta kale maaliyadda gacan kuhaynta xaq uma laha kelidaa gaalada waxa weeye gaalada markii lala dagaalamo oo xurub ayna dhex marto dhiiggooduna qiimo ma laha waa la dili maalka inay gacanta ku hayaanna iyagu xaq uma laha oo muslimiinta waxaa u banaan inay ka qanimaystaan kan weyn midka ilaahay jecel yahay oo isagu gacanta ku haynta maaliyadda iskale ilaahayna weli uu yahay subxaana watacaala in aladiina kuwey yashtaruuna iibsanaya bicahdillahi ballanka ilaahay wa imaanihim dhaarayaalkoodii samanan lacag ku iibsanaya samankaas oo qaliilan yar ulaaika kuwaas laa khalaqa nasiib lahum iyaga uma sugnaanin fi laakhirati aakhira dhexdeeda nasiib uguma sugnaanin walaa yukallimuhum allahu ilaahayna lama hadlaayo walaa yanduru ilayhim xaggoodana ilaahay fiirin maayo oo il naxariisiga kuma fiirinaayo yowma alqiyaamati qiyaamo maalinteeda ilahay ma fiirinaayo mana la hadlaayo walaa yusakiihim mana dahiraayo dembigooda ilahay u dhaafi maayo walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliihun iyaga xanuunjiya waa culimadii laga hadlay weli yahuudii iyo nasaaradii culimadooda lala hadlay in aladiina kuwii yashtaruuna iibsanaya bicahdi illaahi ballankii ilaahay ballanka ilaahay waxaa weeye waa ballankii ilaahay towradii injiil uu kula ballamay uu yihi rumeeya nabiyullaahi maxamed sala allahu salam caleyh ballankaas dadkii iibsaday wa aymaanihim dhaaryaalkoodina iibsaday macnaha dhaaryaalku waxaa loola jeedaa inta nabiyullaahi maxamed aan la soo saarin sala allahu wasalam caleyh nimanku waa dhaaro jireen waxay dhihi jireen nabiga aakhiru zamaanka iman doona wallaahi lanansurunnahu lanansurannahu walanu'minanna bihi wallaahi waan uheelinayn waan rumaynayna waxaasay dhihi jireen markii xataa dad ay dagaalamaan oo carabta kale ay dagaalamaan waxay dhihi jireen allahuma ansurna binnabiyi lmadcuuti fii aakhiri zamaan ilaahu noogu heeli oo noogu gargaar nabiga aakhiru zamaanka la soo saari doona ilaahu noogu gargaar saasay dhihi jireen markii la yidhaha nabigaas muxuu yahayna waxay dhihi jireen wallaahi anaga kaliya way dadka rumayna hadduu soo baxo markii uu soo baxayna nimanka ka hor yimiday baa kuka ahaa marka ballankiina way iibsadeen dhaartii ay dhaaran jireenna way iibsadeen waxay ku iibsadeen tamanan lacag tamankaasoo qaliilaya ulaaika dadka sidaa sameeyey laa khalaqa nasiib lahum kuwaa uma sugnaanin fil aakhira aakhira dhexdeeda wax nasiibay ka helayaan male waxan ay sheegayaan ay leeyihiin lan yadkula aljannata ilaa man kaana huudan oo nasaara beentoodu waa baatilkoodii nasiib aakhira kuma lahan walaa yukallimuhum allahu ilaahina ma la hadlaayo walaa yanduru ilayhim xaggoodana ilahi ma fiirinaayo yowma alqiyaamati yowma alqiyaamati labadaba u taalla walaa yukallimuhum allahu yowma alqiyaamati la hadli maayo walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ilahi ma la hadlaayo mana fiirinaayo marka macnaha waa u caraysan yahay meesha loola jeedo waa u caraysan yahay ayaa loola jeeda maxaa qofka haddaad u caraysan tahay mana la hadashid mana fiiris ma fiiris oo fiirintiis way ku dhibi marka cara zaa'ida oo weyn ayuu ilaahay u qabaa nimanka sida aayaadka ilaahay lacagtaa ku iibsaday walaa yuzakiihim ilaahina ma dahiraayo dembigooda ilahay ma dhaafaayo walahum waxayna iska leeyihin cadaabun cadaabkaasoo aliiman ayaga xanuujiya